markabka akdenis waxa uu hogaamin doonaa ilaa saddex markab oo ka shiraacanaya magaalada istanbul kuwaas oo sida in ka badan shan kun oo mitrigtan oo gargaar ah oo la geynayo marinka khaza kaas oo ay ku jiraan daawooyin iyo cunto shixnadan waxaa abaabulay isbahaysi ka kooban ururada samafalka ee turkiga iyo hay-ado kale oo caalami ah waxay sheegeen in hadafkooda ugu weyne aanu ahayn oo keliya in ay gargaarka bini'aadamnimo geeyaan marinka khaza balse ay sidoo kale tahay in ay su'aal geliyaan go'doominta israa'iil ee khaza waxay doonayaan in ay israa'iil ay oggolaato in gargaar bini'aadamnimo uu ka soo galo dhinaca masar ann wright waxay la socotaa doon lagu magacaabo doonta maraykanka ee ku socota khaza waxaan rajaynaynaa in aan jebinno go'doominta israa'iil ee dhinaca badda ee khaza taasoo ah sharci darro waxaan rajaynaynaa in aannu geyno cunto iyo daawooyinka ay dadka khaza u baahan yihiin tani waa dhibic yar oo badda lagu tuuray waxaan ku baaqaynaa in la furo marinka rafax halkaas oo kumanaan tan oo cunto ahi ay ku sugan yihiin ayay tidhi afar iyo toban sano ayaa laga joogaa markii sidan oo kale ay koox turki ahi ay isugu dayday in ay jebiyaan go'doominta hase ahaatee xilligaas waxaa markabkii gargaarka siday u daatay ciidamo kamaandoos ah oo israa'iiliyiin ah kuwaas oo dilay ilaa toban qof ururada samafalka ayaa sheegaya in ay dareensan yihiin khatarta ay la kulmi karaan hase ahaatee waxay diiradda ku hayaan heerka ay gaadhsiisan tahay xaaladda bini'aadamnimo oo ah mid aad u daran nimco maxruuf ayaa la socota doon kale oo lagu magacaabo doonta kanada ee ku socota khaza waxaanu la soconnaa in uu yahay howlgal khatartiisa wata laakiin khatarta iyo cabsidu waa qayb ka mid ah dhab ahaanta waxa aan rabno in aan cambaarayno ayay tidhi qof walba oo ka qayb qaadanaya safarkani waxa uu qaatay casharro ka hadlaya sida xaaladda loo dejin karo haddii la iska hor yimaado ciidamada israa'iil ma jirto ilaa haatan wax falcelina oo ka soo baxday dhinaca israa'iil hase ahaatee waxaa falanqeeyayaashu ay ka digayaan in xaaladdani ay dabka ku sii shidi karto xiisadda gobolka ka taagan galiya lindrastraus waxay ka tirsan tahay macadka national security studies ee ku yaala talaabiib run ahaantii xaaladdu aad iyo aad bay u kacsan tahay dhinaca israa'iil sidoo kale waxaan odhan lahaa ama rajaynayaa in mas-uuliyiinta labada dhinac ee turkiga iyo israa'iil in ay ka warqabaan waxa ay tahay in ay sameeyaan si ay uga fogaadaan in ay xaaladdu isu beddesho gacanka hadal ayay tidhi shixnadan maraakiibta ah ayaa sugaya in mas-uuliyiinta turkigu ay fasaxaan si ay safarkooda u bilowdaan madaxweynaha dalka turkiga rajeb tayib erdogan ayaan si furan uga hadlin shixnadan hase ahaatee waxaa la sheegayaa in uu arrimaha gargaarka bini'aadamnimo kala hadlay hogaamiyaha xamaas markii uu la kulmay sabtidii israa'iil ayaa cambaaraysay kulankaas kooxaha soo abaabulay shixnadan ayaa sheegayaa in ay u baahan yihiin ilaalin caalami ah waa kan trostian daahle dabcan waan warwarsannahay waxaan u malaynaynaa in la joogo xilligii tallaabo la qaadi lahaa waxaan dalbanaynaa taageerada dowladaha caalamka iyo cid kasta oo arrintan saamayn ku leh si ay u fududeeyaan in gargaarka la geeyo khaza ayuu yidhi falanqeeyayaasha ayaa leh safarkani waa mid ay ku xiiran yihiin duruufo badani iyo halis soo waajihi karta xubnaha soo abaabulay iyo xataa duruuf taaban karta gobolka